wuxuu socon doonaa muddo lix maalmood ah kowda maantaan bilaabeynaa ilaa toddobada maalinka jimcaha ma waa maalin na sino oo break aan ka qaadan doonaa sibtidu noosoo xirma hadduu allidmo tababarkan waxaa loogu talagalay waxawaaye tababar oo dowlad wanaagga maamulitaanka iyo waxay dhahaan governance leadership and management tababar ku saabsan waaye waxyaabo badanoo ku saabsan oo idin fududeynaya howlihiina shaqo oo ku saabsan managmentiga haddii ahaan leed iyo iyo maamul wanaag ka faa'iidaysan doontiin sigmon pic international waa waxay u leeyihiin aqoon iyo waayo aragnimo la xiriira arrimahan tababarada khaasatan governance leadershipka muddana waa ka soo shaqeeyeen wadamo badan ay soomaali ka mid tahay ayaga laakiin kenya ayay xaruntooda ugu weyn kenya waaye waxay caawiyaan wasaarado naga waaweyn iyo iyo hay-ado kale naga waaweyn oo shirkado hadday noqon lahaan annagana waxaan rajaynaynaa in oo laga faa'iidaysan doono keliya waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo in oo aa u aragtiin fursad qaali ah in oo aana ka faa'iidaysatiin sababtoo ah tababarada noocan haddeer adduunkii waa isbedelaya qofka wuxuu rabaa asagoo shaqaynaayo full time inuu haddana aqoontiisa u kororsado aqoontana waa wax in u baahan in la cusboonaysiyo mar walba haddii oo sagaashankii dugsi sare ka soo baxday mise labada kun jaamacad ah ka soo baxday wixii yaallay aqoontii taallay aqoonaan ahayn hadda taalla caalamka marka mar walba qofka inuusan fariisanin oo waxaa loo baahan yahay uu ku dadaalo suu u cusboonaysiin laha aqoontiisa iyo xirfadiisa waxaan rajaynayaa haddii hami weyn uu kugu jiro oo kan ka weyn aadan ku qanacsaneen inaa soddonka sano labaatanka sano soo socda dad aada u dhallinyaraatiin inaa meelahan aa fadhidiin aa joogtiin waxaa u baahan tihiin tababaro noocan inaa maadaama hadda fasal aadan fadhiisan karin jaamacad iyo saddex sano iyo afar sano iyo labo sano oo dib tababarada noocan waayo waxyaabaha aad ku kobcin kartid aqoontaada iyo iyo xirfadaada shaqa marka haddii ilaahay idmay oo si free ah oo ay idinkoo joogo guryihiina ku hesheen keliya waxaa lainka baahan yahay inaad ka faa'iidaysatiin su-aalo fara badan aad weydiisiin discussion laga dhigo aysan noqonin wax lainku shubaayo aad qoranaysiin oo qaadanaysiin aysan noqonin oo noqdaan waxaa ka falcelin kartiin oo discussionna interactive aa rabaa inuu noqdo marka waxaa ka soo baxaya keliya inaad ka faa'iidaysatiin dadkan iyo waxay soo dejiyeen maahan su-aalo kale ka baxsan aa imaanaya oo anfacad idin leh waxaa kala imaanaya dadka la siinaya xataa isku aqoon maahan isku waayo aragnim maahan idinka dhexdiina haddana kala faa'iidaysanaya waxaa kalaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo wasaaradda agaasimaha sub oo maanta nagu soo beeray actually agaasima isaaq oo aaminsanahay inuu tababarkan qaybna ka noqda haddana facilitationkan uu idinka caawin doono